haatana dhegaystayaalla waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim caashi cuud iyo anigoo la daadihinayo kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waa tahay ibraahim dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan daahir oo kale ah nimco xasan daahir ruweydo xasan daahir xaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir cabdirasaaq xasan daahir iyo aabbo xasan daahir hooyo faadimo salaad iyo hooyo siciido sheekh aadan hodan cali biig kole iyo ayeeyo hodan cabdi cali iyo katro qalaad iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim cabdiweli faarax barre iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahani dhalasho hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa layidhi raxmo ruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo wiil ugu dhashay dhadhaab gaar ahaan dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir bashiir cabdi ducada waa v o a baa layidhi yaasir waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada ee waalidkii dadkiisa iyo dalkiisana wax wanaagsan u taraa aamiin waa tahay caasha dhambaalkana waxa uu nooga yimid aabe shire maxamed baare iyo hooyo saciide cabdiraxmaan aabe cabdiraxmaan maxamuud axmed hooyo luula cabdi maxamuud eedo nadiifo maxamuud eedo malyuun maxamuud eedo saciida maxamuud eedo khadiija maxamed baare iyo eedo caashe maxamed baare dhammaan reer maxamed baare reer cabdiraxmaan mubaarag reer cabdi maxamuud reer maxamuud axmed waasuge iyo qaraabadii asxaabta dadkaas dhammaantood wax ay kala joogaan maraykanka yurub kanada africa iyo bariga dhexe waxayna habali u dirayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka dhaceen dalka switzerland taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishan may ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka waxayna leeyihiin isku waara banahayda kale si owlaad keyr qabta aamin ayaan inagula leenahay heesta ugu horreysa ee dhegaystayaasha aan u cayaaraynana ibraahidow oo heestaan ku dhageedu yahay masciideed waxaa wadajir heestani u qaadaya cabdinaasir macallin iyo aamine cabdulaahi
waxa tahay man iyo duub marirku bislaadiyo biraa canab maygaa cirkiyo moodaa galbiye bugaayege mayaygaa cirkiyo moodaa galbiye lugaayege d marin dhalaalxiga midabka qarjabiska d marin dhalaalxiga waxa tahay masciidiid marin dhalaalxiga midabka akhbarjabiska midabka midabka akhbarjabiska
magaca guud iyo magta wuu ka simayay rag magaca guud iyo magta wuu ka simayay halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan magaca guud iyo magta wuu ka simayay rag magaca guud iyo magta wuu ka simayay malkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan mudankiisa muni subaxiyo maxdi ceeltama luga eko mudankiisa muni subaxiyo maxdi ceeltama luga eko macalinkeediyo waxaad tahay ma garasadaan garda macalinkeediyo waxaad tahay ma garasadaan maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda ujahayse garda macalinkeediyo waxaad tahay ma garasadaan garda macalinkeediyo waxaad tahay ma garasadaan maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda ujahayse
iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir kulley aniyo maankay marwaadu dibaati iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir kullaaniyo maankay arwaadu dibaate maasnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaayegee وعسنا دمر ملح قراعي وميد الصبقامي وقايقي وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا وحتى هاي مسعيد مارين دلال حقا ميدبكا وشبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka
amine cabdulaahi iyo cabdinaasir macalin codadkooda ayaad dhegaysanayseen haysta masciideed mar kale ayaan dhambaaladii dib ugu noqonaynaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan yuusuf asxaab iyo caaliyo sheekh yuusuf xasan iyo cabdiraxiim waa cabdixakiim sheekh yuusuf xasan iyo axmed sheekh yuusuf xasan iyo ditoresa sabriin axmed xasan iyo hooyo fartuun faarax maxamed iyo hooyo maryan saynleh iyo abti faysal saynle waxaa kaloo dhambaalka ku jira ditoresa baa la yidhi sacdiyo macalin yuusuf dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waxay kale yihiin cabdirasaaq sheekh yuusuf xasan oo lagu naanayso cadde iyo marwadiisa baa la yidhi saamiya cabdi sahal oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada galdogob ee gobolka mudug saddex iyo labaatankii bisha may ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara oo isku raaya oo rabaa idinka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado aamiin dhambaalkana waxa uu noogu yimid cabdiraxmaan yuusuf asxaab caliyo sheekh yuusuf xasan iyo doctor cabdikariim sheekh yuusuf xasan axmed sheekh yuusuf xasan doctor sabriin cabdi xasan iyo hooyo fartuun faarax maxamed jaamac moxamed xirsi hooyo maryan seynle iyo abti faysal seynle iyo doctor sacadiyo macalin yuusuf waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdirasaaq sheekh yuusuf xasan cabde iyo saamiyo cabdi sahal oo arooskoodu uu ka qabsoomay goldogob waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalkan aan gacanta ku haya waxa uu naga soo gaaray cabdallah misaaxim waa magac igu cusub waa cabdallah misaaxim cabdallah iyo fartuun cabdiraxmaan mubaarak iyo ruumi cabdiraxmaan mubaarak kafaya cabdiraxmaan mubaarak iyo ayaan cabdiraxmaan maxamuud iyo idil cabdiraxmaan maxamuud maxamed cabdiwahaab maxamuud naadiya yuusuf maxamuud maryan salaad salme maxamed xuseen cabdiwahaab maxamed xuseen iyo safa maxamed xuseen marwe maxamed xuseen cabdiwahaab maxamed axmed waa cabdiwahaab maxamuud axmed iyo xuriyo maxamed baare iyo yuusuf maxamuud axmed cabdirasaaq maxamuud axmed iyo muuse maxamuud axmed axmed maxamuud axmed wuxuu ku magac dheer yahay jalley iyo fawsiye cabdi maxamuud iyo siciid cabdi maxamuud dhammaan dadkaasaan soo sheega oo dhan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay dalka switzerland taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha may ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka waxay leeyihiin isku waara isku raaya oo noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee aan dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa hana shooc dadkii cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan
haweentan kala baxeen hablahaan ka tilmaantay iyagutuu igu darin mudaba ku hadraayay haweentan kala baxeen hablahaan ka tilmaantay iyagutuu igu darin mudaba ku hadraayay
dambaalkan waxa uu ku bilowday assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dahabo belel iyo carruurteeda garaad axmed belel iyo xaaskiisa siciido warsame iyo carruurtooda faysal cabdulaahi qoob xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan keenaan maxamed xaashin cabdulaahi iimaan axmed cabdiraxmaan qorane aamino xuseen iyo carruurteeda cabdirasaaq maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda aabasalaad baadi xaaskiisa iyo carruurtooda aabe cabdikhayr baadi xaaskiisa iyo carruurtooda waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambaliyeeyaan nimco cabdi kediye iyo mustafa cabdulaahi belel oo meherkooda uu ka qabsoomay dalka kenya waxayna leeyihiin ha idin horseedo meherkaasi guur qayrqaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxa uu naga soo gaaray eedo saalaxa maxamed baare iyo eedo raaxo maxamed baare eedo kaaho maxamed baare eedo kefey maxamed baare iyo eedo ruquyah maxamed baare iyo eedo ubax maxamed baare habaryar aaminah cabdi maxamuud iyo habaryar sahra cabdi maxamuud iyo habaryar kaltuun cabdi maxamuud dhammaan dadka iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxa ay kala joogaan gaar ahaan maraykanka yurub kanada africa iyo bariga dhexe waxa ay hambaliyo u dirayaan arooska iyo aroosada ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay dalka switzerland taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha meey ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara allah ka dhigo qoyskii lagu baraaro umad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaalkan noo soo diray yuusuf cabdi maxamuud ibraahim cabdi maxamuud yaasiin axmed cali ibraahim cadow ismaaciil sheekh ibraahim axmed xasan culusow shiino cali maxamed baare cabdiqaadir maxamed baare biibi maxamed baare farxiya cabdi iidle farduuse cabdi iidle ashwaaq saalax diriye faadumo xuseen casir maxamed sibriye cusuble cantar sibriye ruqya cabdulle cumar siciid muuse axmed yaasiin cali axmed iyo cabdiqaadir culusow yaaqshid waxaana ay dhammaantood taaniid gaarsiinayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka qabsoomeen dalka switzerland taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishan mey waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bishbishii barwaaqo iskuna waara aamin ayaan leenahay heesta kale ee aan idin helno waa dhegag waxaa qaadaya bashiir ibraahim cabdi
aduu ummani ku dhacay dhiga dumar bay ku dagaa adu so'ontiiba dhigay deertaadu marbaa tishaa adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayda furan niyadu wayga daaburo adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga daaburo miduu eebbahay dhammaa door salaanta aslo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye amba halgacalnimo ifraax naftan kugu dhaygataa ku dhiibatee jacay akahaaga maxay ka firi danka amba halgacalnimo ifraax naftan kugu dhaygataa ku dhiibatee jacay dadkahaaga maxan ka firi danka adoo xidigaa ku dhacay dayaxa markuu ku dhashaa ado safar diban ku helay emana marbaa tashaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa ado safaqi diban ku helay dhimana marbaa tashaa adoo dhalan dhar ku jiray marbada cashaqee hataa dhawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa dhawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo miduu eebbahay dhammaan dhoor sanaanta asku uruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamay
dhambaalkan waxaa noogu yimid nimco xasan daahir ruweydo xasan daahir xaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir cabdulaahi xasan daahir cabdirasaaq xasan daahir aabbo xasan daahir hooyo faadumo salaad hooyo saciido sheekh aadan hodan cali biikolo hodan cabdi cali qadro qalaad cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim cabdiweli faalax barre salmo maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxayna ay taaniyad gaarsiinayaan raxman ruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey yaasir bashiir cabdi waxay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaa leenahay yaasir allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxdara dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha tahaniyad meher wacan waxaa diraya baa layidhi hooyo siciido sheekh aadan iyo abaayo raxma ruun faray iyo abaayo maymuuna ibraahim iyo ibraahim shaahiyow iyo sidoo kale cabdiyo shuunow baa layidhi iyo mukhtaar isaaq xuseen iyo maxamed cabdi iyo ibraahim jacaylo baa la yidhi iyo maxamed aadan john maxamed cali salaad iyo aadan cali salaad iyo ibraahim dhegey iyo ugu dambayntii cabdirasaaq maxamuud cabaas iyo suleymaan sheekh xasan injineerka baa la yidhi dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga gaar ahaan kenya turkiga iyo waxaa la yidhi bartamaha soomaaliya iyo canada waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan farxiyo cali cabdiraxmaan iyo sheegeeda maxamed bakaal cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo kuwii guurkooda uu soo degdego islamarkaana noqda reerkii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa ducadana waxaa layidhi caashucuud waa taa waaban duceeyey waa idiin horumariyey arooskaasi allah ka dhigo midkii loo ayo ayaan mar kale leeyahay
garan waaye garan waaye garan waaye waxaan u geystay gacalkii wanaagga layga goostay garan waaye garan waaye garan waayo waxaan ku geystay gacalkii wanaagga layga goostay
waa la guursaday guriyaa la geystay guulow ilaaha u gargaaray aa tahay codkaasi fanaanka alustaad axmed naaji sacad iyo kooxda la jiibinaysa heestaasi waa la guursaday ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafna
garan